magaceedana ka tahay maalmihii u dambeeyey deegaanada galmudug gaar ahaan gurcaag iyo deegaanada ku hareersanba waxaa ka dhacay dagaalo aan macnahooda ka fadhin oo kolito sidii horada loogu yaqaanay soomaalida kula dagaalo oo maalmada kadibna waxyaabihii laga heshin jiray marka waxaan ku baaqaynaa in dagaalkaas
baaqiina ma hal dhinacoo keliya ayuu ku socdaa mase waxaad u diraysaan dhammaan dhinacyada hadda xiisadu ay u dhexayso haddaan ururada bulshada heerka galmudug waxaan rabnaa inaan baaq halkan ugu dirno dhinacyada eedaseedo sida maamulka oo hogaamiyey mudane qorqood cabdikaare qorqood iyo maamulka ahbisin ee hogaanku yahay sheekh saakir waxaan leenahay xabad xal noqonaysa walaalayaal aqliga ha shaqeeyo maskaxda ha laga shaqaysiiyo hana la joojiyo dagaalka xabadda aa ka halaweynayo laakiin dadku way dhammaanayaan waxaan rabnaa inaan sheekh saakir ku hormaro aan dhaano sheekh cabdisaakirow hadda gudcolo joogtaa sidii aad horeba noogu sheegto waxaan rabnaa in aad xabadda qorada ka bixisi oo aad ku joojido has meesha ay marayso wadahadalna sida aad u sheegtay saxaafadda aad ugu sheegtay solo dhan inaad waheelka soo dhaweysid waxaad og tahay galmudug waxaa jooga meesha la yidhaha dhuusanbeed ilaa koo iyo toban qabiil koo iyo tobankaas qabiil iyo hantiyoodii waxay taallaa dhuusanbareed dadka aad ka dhalatayo oo aada matisho hadda aad ina matishana waxawaay hantiyoodii waxay taallaa dhuusanbareed in lagu kala caraahona waxawaay maanta waxaa masoo kordhinayso sheekh shaakir wuxuu sheegay dabcan inay wadahadal gol yihiin warqadii ra-iisul wasaaraha ay soo dhoweynayaan xabaddana aysan xal u arkinin halka siyaasiyiin xildhibaano dhuusamareeb ka hadlaya oo madaxweyne qoorqoor taageeraya ay sheegayaan in iyagu ay fursad u arkaan oo keliya in arrintan lagu xali karo awood iyo muquunin la muquuniyo wadaadada marka baaqiinu inuu dhankaas u janjeersado soo kama wanaagsana maadaama ay dhinacaasi iyagu hadda aada u danaynayaan in xoog wax lagu muquuniyo waxbayda maasanta horta anaga ururada bulshada kabaanahay dhanna uma tigteerno waxaa waaye sheekh maxashaakir unbaan hadda ku hormaray hadalkiisa waxaan rabtaa waxaan rabaa inaa hadalkiisa raacsado sidii sheekh maxashaakir baa horena uu sheegay dhowr marar bulshada reerka ay la kulantay ama waxa waaye dhalinimada dadka deegaanka ay la kulmeen ba yiri waa wadahadal baan sugnaa inaan wax ku halmo in wadahadalka halkaas wadahadalkii ka bilaawdo dhuusamareebna dadka jooga iyo mar walbaba boqolkiiba boqol sheekh mashaakil iyo hadda maamulka ahlu sunna inay ku baajiyaan oo boqolkiiba boqol ay kujuga ku bixiyaan in hadda xaaladda siday tahay bulshada isku bedelo waxaan rabnaa inaan halkan uga dirno dadka deegaankan kasoo jeedo ee siyaasiyiinta ee shalay ka hadla dhuusamareeb ana waxaan filaynay haddaan nahay ururada bulshada reerka shalay shirar baa socday hamin hore shirar baa socday dadkaas waxaan rabnay oo aan sugayna oo dhagaheena aan sudhahayna way kusoo dhici doonaa inay dhahaan waan waan iyo qaab diblomaasiya iyo sidii lagu yaqaanay in samaha laga taliyo soddon sanaa soomaaliya soo dagaalahaysay qof qof maanta xoog badana ma jirto madaxweyne xamkaari qorqor waxaan rabnaa in oo xalkaa uu ka raajo wadahadal uu ku raajo in lagu raadiyo galmudugna waxaan rabnaa aan ku rajeynaynaa ayagana inay halka ay joogaan inay kasoo bilaabaan waan waan hal maalina oo dadku ay nabad ku hogaan oo ku harsadaan waxay ka fiican tahay sanabad badan oo colaad ay socoto waxaan rabaa inaan halkan odayaasha deegaankan baa ugu diro odayaashayaal waa isgaadiseen haddaan hay ururada bisaareedka aad baan idin dhaweynayna waxaa la rabay arrinkan waxaa laisku baabiinaya waa ilmihii wax isku qabanaya waa dadkii siyaasiyiintii inaad dadka u wada dhex martaan oo aad waxawaaye qof walba inaad qaba kartiin isdiin ayaad leedihiin